bsmi illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmعيn ama bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي raximh اllah taعalى bab التacawudi fي dubr الصلاة magangalka alle la magangala cadayntiisiiba u baab yahay fii duburi الصalaati salaada gadaasheeda وبالإسناaد qال أخبرnا cمر بن علي هو الفلاس qال xdثnا يحyى وهو بن سعيد القطان عن عثمان الشحاm وهو العdوي البصري أبو سلمة لا بأس به عن مسلم بن أبي بكرة وهو الثقفي صدوq qاl waxa uu yihi kana أbي aabahay wuxuu ahaa yqul inuu dhahayay fي dubr الصلاaةi salaada gadaasheeda aabihii marka waa abu bakrata nufeyc bnu lxaaris athaqafiy wuxuu dhihi jiray buu yidhi aabahay salaada gadaasheeda allahuma inii acuudu bika ilaahu waxaan kaa magangalayaa min alkufri gaalnimo waa khasaaro adduun iyo mid aakhiro waalfaqri faqri baan kaa magangalayaa oo dhibaatow qofka ku xambaaraa wa cadaabi alqabri iyo cadaabulqabriga fakuntu aquuluhunna waxaan ahaa inaan dhahaayo qaala abi aabahay wuxuu yidhi ey bunaya wiilkaygiyow canman akhadta haadaa kan iaad ka qaadatay qultu waxaan idhi canka adiga xaggaagan ka qaatay qaala ina rasuula allahi sal ly slam rasuulka kaana wuxuu ahaa yaquuluhunna fii duburi salaa inuu dhahayay salaada gadaasheeda xadiidkan ibnu xajar nataa'ijulafkaarka wuu ku xasaniyey ayb wuxuuna ka hadlayaa marka tacawud nooca tacawud ah oo salaada gadaasheeda ilaahay subxaanahu watacaala shuruur looga magan galo qaala baabu cadadi tasbiixi bacda tasliimi tasbiixda tiradeeda salaamo noqsiga ka gadaale tasbiixdaa tiradeeda caddaynteediibuu u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabiy qaala xadahanaa xamaadun huwa bnu zayd can caطaaءi bni saa'ib can abiihi can cabdillaahi bni camrin qaala qaala rasuulu llahi sal l slama marka sanadka caطaa bnu saa'ib oo ikhtilaad ku dhacaa ku jiro laakiin xamaad bnu zayd baa ka warinayo xamaad bnu zaydna waa miman rawaa can caطaa qabla ikhtilaatihi intuunan ikhtilaadka uunan ku dhicin dadkii ka wariyey waay riwaayadiisu marka waa saxiix wuxuu yidhi rasuulka sal ly slama khallataani laba arrimood laa yuxsiihimaa ma koobo rajulun qof qofka oo muslimun muslim ah ilaa dakhala aljannata jannada ayuu galaa wahumaa labadaa khalla yasiirun waa fududdahay waman yacmalu qofka samaynaya bihimaa labadooda ku camal falayana qaliilun aad buu u yaryahay qaala qaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku waxau yidhi asalaatu alkhamsu shanta salaadood yusabixu allaha alla ayuu nasahayaa axadukum midkiin fii duburi kulli salaatin salaad kastoo gadaasheeda cashran toban jeer wayaxmadu cashran tobanna alxamdulilah buu dhahayaa wayukabiru cashran tobanna allahu akbar fahiya hamsuuna wa mi-atun waa boqol iyo konton fi lisaani carabka siday carabka boqol iyo konton ugu tahay waa sidee waa toban subxaana allaahi toban alxamdu lilaahi iyo toban allahu akbar soddon waaye soddon shan salaadood ku dhufo ma tahay boqol iyo konton mase maaha waa boqol iyo konton marayb carabka marka boqol iyo konton ay ka tahay wa alfun wa khamsumiatin fi lmiisaan waa kun iyo shan boqol miisaan man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha waa marka wa ana ra-aytu rasuula allahi sal l slam anaa rasuulka arkay yacqiduhuna biyadihi isagoo isagoo gacantiisa ku guntaaya waidaa awaa axadukum midkiin hadduu u dunmo ilaa firaashihi tii labaadu u sheegaa marka khallada labaad awaa iyo aawaa labadaba marka waa laba luqo waaye labadooduna waa isku macno inkastoo la yidhaahdo awaa marka ay tahay laasim waxay afsax ku tahay bilqasri awaa in la yiraahdo marka ay tahay mutacadina aawaa in la yiraahdo qur-aanku marka markay laasimka tahayna awaabuu ku yimid qaala ara-ayta id aweynaa ila sakrati markii kalena ay mutacadiga ahaydna aawaabuu ku keenay wajacalna bna maryama wa ummahu aayatan waaaweynaahumaa ilaa rubwatin dati qaraarin wamaciin waaaweynaahumaa ayb waidaa awaa axadukum midkiin hadduu dunmaayo ilaa firaashihi firaashkiisa uu galaayo ow madjicahu ama ow madjacihi meesha uu jiifanayo sabaxa halaaan saddex halaaan wa halaaiina soddon iyo saddex ayuu tasbiixsanayey waxamida halaaan wa halaaiina soddon iyo saddexna waa alxamdu lilaahi sanayey wa kabara arbacan wa halaaiina soddon iyo afarna waa allahu akbar sanayey fa hiya mi-atun waa boqol intaa marka la isu geeyo cala lisaani carabka wa alfun fi lmiisaan miisaankuna waa kun qaala qaala rasuulu llahi sal l slam faayukum kiinii ohoo yacmalu sameeyo fii kulli yowmin walaylatin faayukum kiinee baa yacmalu sameynaayo fii kulli yowmin walaylatin maalin kasta iyo habeen kasto alfayni wa khamsamiati sayi-a laba kun iyo shan boqol oo sayi-o yaa sameynayo idinka idinka mida qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah wakayfa sidee laa nuqsiy wakayfa sidee baan laa nuqsiyahaa aanan ku koobaynin yani labada arrimood waa kii nebigu uu yidhi khallataani laa yuxsiihimaa rajulu muslimun ilaa dakhala aljanna wahumaa yasiirun waman yacmalu bihimaa qaliil dadka sameynaya aada bay u yaryihiin sidee baan intan yartaa ku awoodi weynay macnaha sidaasay u jeedaan qaala wuxuu yidhi ina shaydaana shaydaanka yaatii axadakum midkiinba u imaanayaa wahuwa fii salaatihi isagoo salaadiisa ku jira yaquulu wuxuu dhahayaa udkur kadaa waxaa xusuuso udkur kadaa kaas xusuuso waya'tiihi waa u imaanayaa cinda manaamihi hurdadiisa agteeda maxaa idiin dhigan marka yati waya'tiihi cinda manaamihi fayuniimuhu saas ma taallo fayuniimuhu waa seexinayaa marka shaydaankii baa marka uunan la awoodeynin isaga wuxuu ku dadaalayaa uu ku tirtirsiinayaa inuunan sameynin waxyaabahan uu marka ajarka badan ka helayo qaala baabu nawcin aakhara min cadadi tasbiix nooc kale oo tirada tasbiixda ka mid ah mar hadda tiradii aan tasbiixda qaadanay maxay ahayd toban subxaan allahi toban alxamdu lilahi toban allahu akbar marka tobankan iyo soddon iyo saddexdii ka waran marka qofka soddon iyo saddexdiina waa sameyn karaa tobankanna waa samayn karaayo tobankan ajar gaara iyaga lagu sheegay soddon iyo saddexdii intou dhammaysto haddana tobanka waa geli karaa ama in marba uu mid sameeyo marna tobanka sameeyo marna soddon iyo saddexda sameeyo marba uu sii yeelo qaala baabu nawcin aakhara nooc kale oo min cadadi tasbiixi tasbiixda tiradeeda ka mid ah wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bni ismaaciila bni samura whuwa alaxmasiy abu jacfar asaraaj hiqat can asbaatin wahuwa asbaat bnu moxamed bni cabdiraxmaan hiqat ducifa fi thawriy hadda thawri ka warin maayes qaala xadahanaa camru bnu qaysin wahuwa almulaa'iyu can ilxakm wahuwa bnu cutayba can cabdiraxmaan bni abi leyla can kacbi bni cujrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku waxau yihi mucaqibaat kalimaad yacnii kuwa iscirbinayo oo iska dambeeyo mucaqibaatun marka iscirbintu waa maxay biictibaari lkalimaat subxaana allaahida waa horeysaa alxamdulilaahida waa ka dambaysaa allahu akbarta waa kasii dambaysaa yacnii kuwa iscirbinayo isku xigxigo waay macnaha ay kalimaatun ya'tii bacduhaa caqiba bacdin waa kalimaad qaarkood ay imaanayaan qaarka kale gadaashooda ama mucaqibaatun kuwa cirbiyo maxay cirbinayaan salaadaha faradka ah sidaana waa lagu macneeya kuwaas oo laa yakiibu qaailuhun laa yakiibu uunan hoogaynin qaa'iluhunna midka yiraahdo maxay yihiin marka yusabixu llaaha an yusabixa allaaha inuu ilaahay nasaho fii duburi kuli salaatin salaad kasta gadaasheeda alaaan waalaaiina wayaxmadu alaaan waalaaiina wayukabiru arbacan waalaaiin sodon iyo saddex subxaan allahi soddon iyo saddex alxamdu lilaahi iyo soddon iyo afar allahu akbar mucaqibaadkii marka kuwaas waa marka haddaad tidhaahdid mucaqibaatun oo laa yakhiibu qaa'iluhunnana aada sifo uga dhigto maadaama mucaqibaatun ay nakira tahay nakirada aada sifayso mubtada marka waa noqonaysaa yusabixu llaaha iyana aada uga dhigto marka khabarkii oo marka ay an yusabixa allaha tasbiixuhu allaha aada markaa khabarkii saas u dhalaaliso oo markaa sabkun bilaa saabik ay noqoto ayb qaala baabu nawcin aakhara min cadadi tasbiixi nooc kale oo tasbiixda tiradeeda ah wa bihi qaala akhbaranaa muusa bnu xisaamin الtirmidiy wahuwa abu cimraan albalkiyu hiqat faqiihu caabid qala xadaanaa yaxya bnu aadam can ibni idriis wahuwa cabdullahi bni idriis alwdiyu can hishaam ibni xasan wahuwa alqurduusiyu can moxamed bni siriin can kahiir bni aflax ayb xadiidkii hadda aan soo dhaafnay mucaqibaatun laa yakhiibu qaa'iluhunna khilaaf ayaa wuxuu ku jiraa marfuucnimadiisa iyo mowquufnimadiisa shucba mowquuf ahaan buu u wariyey inkastoo looga wariyey isagoo marfuucana laga wariyey haddana waxaa badan mowquuf ahaan in looga wariyey shucba mansuur bnu lmuctamirna isaga waxaa looga wariyey marfuuc isagoo ah iyo isaga oo mowquuf ah labadaba ragga rafciyey marka waxaa ka mid a asbaadkan waa ka mid malik bnu miqwal waa ka mid zayd bnu abi unaysatana waa ka mid saddex waaye marka saddexdaasba marka iyo mansuur bnu lmuctamir afartooda xadiidka way rafciyeen shucbana waa waqfiyey iyo mansuur riwaayo ka mida riwaayaadka looga wariyey daara qudni asaga marka khilaafkaas kitaabkiisa alilzaamaad watatabuc wuxuu rajaxay riwaayatu mansuur iyo shucba ee mowquufada ah ayuu rajaxay wuxuuna yidhi wالsawaabu wاllahu aclam almowquufu sawaabku waa mowquufka liأna aladiina rafacuuhu shuyuukhun waayo xadiidka kuwa rafciyey kuwa xadiidka rafciyey waa shuyuukh laa yuqaawimuuna mansuura washucbata mansuur iyo shucba ma muqaawamay karaan marka markaay yihaahdaan culamada xadiidka waa shuyuuq shuyuuq marka maxaa laga wadaa shuyuuq iyo xufaaday kala yihiin xufaadda heer sarreeyo shuyuuqda marka way ka yar hooseeyaan xufaadda marka wuxuu leeyahay ragga xadiidka rafciyey waa shuyuuq ragga waqfiyeyna waa xufaad a'imo ah marka waqfigiibuu isagu saa ku rajaxay ayb xadiidkan kale marka uu werinayo can kahiir bni aflax can zayd bni haabitin qaala umiruu waxaa la amray an yusabixuu inay tasbiixsadaan dubura kuli salaatin salaad kasta gadaasheeda alaaan waalaaiina wayaxmaduu alaaan waalaaiina wayukabiru arbacan waalaaiin saasaa la amray fa uriya rajulu nin ayaa waxaa la tusay min alansaari ka mid a fii manaamihi riyadiisa hurdadiisa dhexdeeda waaaayaa lagu tusay faqiila waxaa lagu yidhi amarakum rasuulullahi sal l slam rasuulku wuxuu idin amray an tusabixuu dubura kuli salaatin alaaan waalaaiin salaad kasta gadaasheeda inaad soddon iyo saddex tasbiixsataan wataxmaduu alaaan waalaaiin watukabiruu arbacan waalaaiin qaala nacam sidaa miyaa la idin amray haa buu yidhi qaala nacam qaala wuxuu yidhi ninkii fajcaluuhaa waxaad ka dhigtaan hamsan wacishriina shan iyo labaatan wajcaluu fiiha tahliila laa ilaaha ila allaahuna ku dara oo yeela dhexdeeda markaa meeqaa laga dhigaya marka shan iyo labaatan shan iyo labaatan subxaan allahi shan iyo labaatan alxamdu lilaahi shan iyo labaatan allahu akbar shan iyo labaatan laa ilaaha ila allahu meeqa waa intaas marka waa boqol boqolkii oo kale waa marka awalna meeqay ahayd soddon iyo saddex subxaan allahi soddon iyo saddex alxamdu lilah soddon iyo afar allahu akbar boqolay ahayd falamaa asbaxa ata nabiya sal l slam markuu waa bariistay nebigu u yimid fadakara dalika lahu arrinkaabuu u sheegay qaala waxa uu yidhi ijcaluuha kadalika sidaa ka dhiga shan iyo labaatankaas marka ijcaluuha kadalika markuu nebigu yidhi bay sunno noqotay ilaa qof kastoo intuu riyoodo nebigan ku riyooday sidaasaa lay amray haddii diin laga dhigaayo nin walbaa waa iska riyoon lahaa laakiin ninkan riyadiisu goormay noqotay riyo xaq ah markii nebigu ka marqaati kacay sala allahu calayhi wasalam markaasay marka diin ay noqotay oo nebigu ijcaluuha kadalikadaas ah yaa waxay ka dhigtay sunno sidaanna marka waa hab kale oo tasbiixda loo tiriyo wa bihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu cabdilkariim abu zurcata alraasiyu wa huwa alimaam abu zurca saaxibu abi xaatim qala xadaanaa axmed bn cabdillaahi bn yunus wahuwa alyarbuuciyu qala xadaanii caliy bn lfudayl bni ciyaad wahuwa hiqat caabid rawaa lahu الnasaa-iy can cabdilcaziiz bni abi rawaadin can naaficin can ibni cumara ana rajula cabdilcaziiz kana saduuqun caabidun rubamaa wahim warumiya bilirja bukhaari tacliiq ahaan uga wariyay asxaabu sunan alarbacana way ka wariyeen can naaficin can ibni cumara ana rajulan ra'aa wuxuu arkay fii maa yara naa'imu midka hurdaya wuxuu arko qiila lahu waxaa lagu yidhi biayi shayin amarakum nabiyukum sal l slam nabigiina muxuu idin amray qaala amaranaa an nusabixa alaaan waalaaiina wanaxmada alaaan waalaaiina wanukabira arbacan waalaaiin fatilka miatun waa boqol qaala sabixuu hamsan wacishriin daba wuxuu yidhi shan iyo labaatan tasbiixsada waxmaduu hamsan wacishriin wakabiruu hamsan wacishriin whalliluu hamsan wacishriin fatilka mi-atu waa boqol falamaa asbaxa markuu soo waabariistay dakara dalika linabiyi sal l slam nebigu u sheegay faqaala rasuulu llahi sal l slam ifcaluu kamaa qaala alansaariyu sida ansaarigu uu yidhi sameeya qaala baabu nawcin aakhara min cadadi tasbiix nooc kaloo tirada tasbiixda ah wabihi qaala ahbaranaa mxamed bnu bashaar whu bundaar qaala xadaanaa muxamedu qaala xadaanaa shucbatu can muxamed bni cabdiraxmaan mowla ali طalxa qala samictu kurayba can ibni cabaasi can juwayriyata binti اlxaariث ana nabiya sal l slama mara calayha wou maray wahiya fi lmasjidi iyadoo masaajidka joogto tadcuu oo markaad ducaysanayso uma mara biha qariiba min nisfi الnahaari dabadeed wuxuu soo maray maalinta barkeed agteeda faqaala lahaa wuxuu ku yidhi maa zilti calaa xaaliki kama aadan zuulin miya xaaladaadii qaalat nacam bay tiri qaala alaa ucallimuki miyaanan ku baraynin yacnii kalimaatin kelimado taquuliinahunna aada dhahayso subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi ridaa nafsihi subxaana allahi ridaa nafsihi subxaana allahi ridaa nafsihi subxaana allahi zinata carshihi subxaana allahi zinata carshihi subxaana allahi zinata carshih subxaana allahi midaada kalimaatihi subxaana allahi midaada kalimaatihi subxaana allahi midaada kalimaatihi marka sidaan waa loo dhihi karaa waxaa kaloo loo dhihi karaa subxaana allahi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaatihi kow subxaana allahi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaatihi sidaana waa waa loo dhihi karaa saddex jeer la dhaho sidan loo kala qaad qaadayna waa loo dhihi karaa oo cadada khalqihiina mar saddex jeer ridaa nafsihi saddex jeer zinata carshihi saddex jeer midaada kalimaatihi intaa macnuuna waxaa weeyaan ilaahay baan ceebka hufayaa khalqigiisa tiro intay la egyihiin yani wax badan baan ilaahay u tasbiixsanaa unbaa laga wadaa ridaa nafsihina nafsadiisa raalli ahaanshadeeda nafsadiisa raalli ahaanshadeeda ayaan ka hufaya intuu raalli noqdo ayaan rabbi ceeb iyo nuqsaan ka hufaya zinata carshihina carshiga weynaantiisa iyo culayskiisa inta uu la egyahayo ayaan rabbi nasahayaa midaada kalimaatihina kalimaadka alle qadda lagu qoraayo haddii la qori lahaa intaasoo intay baaxad ka qabta ayaan rabbi nuqsaan ka hufaa ee ilaahay kelimaadkiisa qad lagu qori kara miyaa jirtana waaba dhammaanaysaa qad walow anamaa fi lardi min shajaratin aqlaamu walbaxru yamuduhu min bacdihi sabcatu abxur maa nafidat kalimaat allah baddaan haddii laga dhiga qad kelmadaha ilaahay ha lagu qoro laysdhaho baddaa dhammaanaysa dhulka waxa geed yaalana qalin laga dhigo marka tasbiix aada u xeel dheer waay qaala baabu nawcin aakhara wabihi qaala akbaranaa cali bn xujrin qaala xadaanaa cataabun huwa ctaab bnu bashiir aljazariyu saduuqun yuqdi can khusayfin wahuwa khusayf bnu cabdiraxmaan aljazariy ayb wahuwa saduuqun sayi lxifdi weliba markii dambe markii dambe ikhtilaad baa ku dhacay can cikrimata wamujaahidin can ibni cabaasin qaala jaءa alfuqaraءu ilى اnabiy sal ly slam ay u yimaadeen faqaaluu yaa rasuula allah ina alagniyaaa dadka wax haysta yusalluuna kamaa nusallii way tukanayaan saan u tukanayna wayasuumuuna kamaa nasuum saan u soomaynay u soomayaan walahum amwaalun maalyaal ayay leeyihiin yatasadaquuna biha ay sadaqaysanayaan wayunfiquuna ay bixinayaan faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam idaa sallaytum haddaad tukanaysaan faquuluu dhaha haddaad tukataan subxaana allahi halaaa wahalaahiin walxamdu lilahi halaaa wahalaahiin wallahu akbar halaaa wahalaahiin walaa ilaaha ila allahu cashran laa ilaha ila allahuna toban jeer dhaha fainakum tudrikuuna bidalika waxaad ku gaaraysaan man sabaqakum dadka idinka horreeyay watasbiquuna man bacdakum kuwa idinka dambeeyana waa ka hormaraysaan marka xadiidkanna muxuu ku daray toban laa ilaha ila allah ayuu keenay laakiin xadiidkan waxaa la gooni noqday khusayf ibn cabdiraxmaan iyo cataab labadooduna mid kastaa keligiis xadiidkiisu ma mala mala ma la xambaaran karo oo midna waa saduuqun yuqdi baa ibnu xajar ugu tarjamay midna saduuqun sayi lxifdi marka mutaabacay u baahan yihiin labadan xadiidkanna iyagaa la gooni noqday riwaayada abi hurayrana oo xadiidka uu ku soo arooro saxiixa ku suganna tobankan kuma jirto oo laa ilaha illa allahuda ayb ibnu rajab laakiin fatxulbaariga riwaayaad badan buu soo arooriyey oo oo yacnii kala duduwan adkaar kala duduwan ay ku soo aroortay markaasuu mid walbaana waxa uu yidhi mar unbaa la samaynayaa marka laakiin xadiidkan waa iskaga aamusay isaga qala babu nawci aakhara wbihi qala akhbarana axmed bnu xafs bn cabdillahi qala xadaanii abi huwa xafs bnu cabdillahi bni rashid saduuqun qala xadaanii ibrahimu wahuwa ibrahim bnu طahman hiqat yugrib can اlxajaaj bn اlxajaaj wahuwa albahiliyu اlbasriyu اlaxwal hiqat can abi الzubayr can abi calqamata huwa abu calqamata alfarisiy almisriy iqat bukhaari juz lqira'a uga wariyey muslim iyo alarbaca ayaa u wariyey can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man sabaxa fii duburi salaati alghadaati salaada subax gadaasheeda qofkii tasbiixsado mi-ata tasbiixatin boqol tasbiix wahallala laa ilaaha ila allah haysto mi-ata tahliilatin gufira lahu dunuubuhu dunuubtiisii waa la dhaafay walow kaanat midla zabadi lbaxri badda xunbadeedaba ha ahaato baabu caqdi tasbiixi tasbiixda guntinteeda yani tasbiixda in la gunto wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdilacla asancaaniyu qaala walxuseyn bnu muxamed addaaric huwa abu cali albasriy saduuqun walafdu lahu wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdilacla asancaaniyu walxuseyn bnu muxamed addaaric wallafdu lahu ay lxuseyn qala xadaanaa cahaamu bnu caliyin wahuwa alcaamiriyu alkilaabiyu abu caliy alkuufiyu saduuqun qala xadaana alacmashu can cطaaء bni saa'ib can abiihi can cabdillahi bni camrin qala ra'aytu rasuula اllahi sal l slama rasuulkaan arkay yacqidu tasbiixa isagoo tasbiixda guntaaya ayb marka wuuna soo marayna xadiidkan qaala marka tasbiixdii in la gunto oo faraha lagu gunto sidaasa afdalo habboon qaala baabu tarki masxu ljabhati bacda atasliim salaamo noqsiga ka gadaale wejiga in layska tirtiro oo qofka uu iska masaxo ka tegisteeda waxaa ku yimid inuu wejigiisa uunan masixin oo iska dhaafo oo aahaartii salaada uu iskaga deysto wabihi qaala ahbaranaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa bakrun wahuwa bnu mudar can ibni ilhaad can mxamed bn ibrahim can abi slmta bn cabdالرaحman can abi saciidin اlkhudriyi radi allahu canhu qaal kana rasuulu اllahi sal slm wuxuu ahaa nebiga yujaawiru fi اlcashri اladii fii wasaطi shahri tobanka maalm tobanka dhexe ee bisha ayuu ictikaaf samayn jiray oo masaajidka ku ictikaafi jiray yujaawiru macnaheeda yactakifu waay mujaawarada iyo ictikaafku waa isku macno faidaa kaana min xiini yamdii cishruuna leylatan haddii uu ahaado marka labaatan habeen uu ka tago wayastaqbilu uu qaabilayo ixdaa wacishriina kow iyo labaatan yarjicu ilaa maskanihi gurigiisa u noqonayo warajaca man kaana yujaawiru macahu dadkii la ictikaafayeyna way noqonayeen uma inahu aqaama fii shahrin bil ayuu markaa nagaaday jaawara fiihi tilka alleylata ayb uma inahu aqaama fii shahrin ayuu nagaaday jaawara fiihi tilka alleylata habeenkaa wuu ictikaafay dhexdeeda allatii habeenka oo kaana uu ahaa yarjicu fiiha inuu noqon jiray awal fakhadaba annaasa dadku u khudbeeyey fa amarahum bimaa shaa allah wuxuu alla doonay buu amray uma qaala wuxuu yidhi innii kuntu ujaawiru hadihi alcashar tobankaanaan ictikaafi jiray uma badaa lii waxaa ii muuqday an ujaawira hadihi alcashra alawaakhir tobankan dambe inaan ictikaafo faman kaana ictakafa macii qofkii la ictikaafay falyahbut ha sugnaado fii muctakafihi meeshii uu ku ictikaafay uu ku ictikaafayey waqad ra-aytu hadihi alleylata cawadan ayaan arkayna leylatulqadrigii buu ujeedaa waqad ra-aytu yani leylata alqadri baan arkay hadihi lleyla fi hadihi lleyla faunsiituhaa waa la ihilmaansiiyey ama waqad ra-aytu waxaan arkay hadihi alleylata habeenkan oo leylatulqadriga ah faunsiituhaa waa la ihilmaansiiyey faltamisuuha fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe ka raadiya fii kulli witrin tire isdheer oo kasto waqad ra-aytunii waan is arkaayay buu yidhi asjudu fii maa-in wadiinin biyo iyo hooiyo dhoobo anuu ku sujuudayo qaala abuu saciid mutirnaa leylata ixdaa wacishriin habeenkii kow iyo labaatan ayaa nala roobeeyey oo roob ayaa da-ay fawakafa almasjidu masjidkii baa hooray fii musallaa rasuulillahi sal l slam meeshii nebigu uu ku tukanayay dhexdeeda fanadartu ilayhi waan fiiriyey waqad insarafa min salaati subxi isagoo salaaddii subax ka gadoomay wa wajhuhu wejigiisana mubtallun ou yahay mid qoyan diinan wamaa-an dhoobo iyo biyo marka haddii uu iska tirtiri lahaa lama arkeen waay macnaha abuu saciid ma uunan arki lahayn haddii nebigu markii ay dhoobadii gaartayba uu iska tirtiri lahaa ma uunan arkeen marka maadaama inuu arko waxaa keenayo inuu ka tegay tirtiridda waana macnihii loo tarjumtay meeshaas marka laba iyay u kala qaadaan oo salaada dhexdeeda qofku inuu ku tirtirto oo uu mar walba timada wejiga iska tiro middaa iyada karaaha ku soo aroortay riwaayad baana soo arooray ama fii gayri salaah oo marka salaada laga baxo kabacdi khilaafu lwlaa waay waa laga fiican yahay maadaama hadda nebiga uu ka tegay isaga waa khilaafu lwlaa laakiin karaahana ma gaarayso nahyina kuma soo aroorin iyada bacda salaad in layska tirtiro qaala baabu qucuudi limaami imaamka fadhigiisa fii musallaahu ou fariisanaya meeshuu ku tukaday bacda tasliim salaamo noqsiga kadib wabihi qaala ahbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abulaxwas can simaakin can jaabir bni samurata qaala kana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama nabigu wuxuu ahaa idaa sala اlfajra qacada fii musalaahu buu fariisanaya xataa tadluca shamsu ilaa ay qoraxda ka soo baxdo wabihi qaala ahbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala xadaanaa yaxya bnu aadam qaala xadaanaa zuhayru wadakara aakhara ayuu sheegay can simaaki bni xarbin qaala qultu lijaabir bni samura kunta tujaalisu rasuula اllahi sal l slam nebigaad la fariisan jirtay sow maahan qaala nacam haa kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa buu yihi idaa sala alfajra jalasa fii musalaahu xataa tadluca shamsu ilaa ay qoraxda ka soo baxda fayuxadiثu asxaabahu buu u sheekaynaya wayadkuruuna xadiida aljaahiliyati waqtigii jaahiliyada sheekooyinkeeday ka sheekaysanay sheegi jireen wayunshiduuna shicra gabay ayay tirin jireen wayadxakuuna waa qosli jireen wayatabasamuu nebiguna waa dhoolla cadayn jireen qaala baabu linsiraafi min asalaati salaada ka gadoomideeda marka salaada laga baxayo la dhammeeyo intee laga baxaa marka qofka xageebuu u baxaya midig mase bidix ayb salaaddii baa la dhameeyey imaamkii waa salaamo noqsaday inuu baxou rabaa midig mase bidix wabihi qaala ahbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaanata can isudday qaala sa'ltu anasa bna malikin baan su-aalay kayfa ansarifu sudigan marka war baa ku jiro marka anas baan su-aalay buu leeyahy sidee baan u gadoomaa oo salaaddii uga baxaa idaa sallaytu haddaan tukado can yamiinii ow can yasaarii midig mase bidixda xaggeeda qaala amaa ana anigu faakharu maa ra'aytu rasuula allahi sal l slama intaan nebiga arkay kan ugu badan yansarifu inuu u gadoomayo can yamiinihi midigta xaggiisa u gadoomayo yansarifu can yamiinihi midigta xaggeeda u gadoomayo idan marka xadiidka anas wuxuu leeyahay nebigu marka uu salaada ka baxo ee uu baxaayo dhanka midig ayuu aadi jiray inta badan sida badan wbihi qaala ahbaranaa abu xafsin cmr bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa alacmash can cumaarata can اlaswad qaala qaala cabdullaahi laa yajcalanna axadukum midkiin younan ka dhigin lyounan ugaga yeelin lishaydaani shaydaanka min nafsihi nafsadiisa jus-an qeyb yaan uga yeelin yaraa see uga yeelayaan yani shaydaan naftaada waxbaha ka seenin yaraa wuxuu arkayaa uu malaynayaa anna xatman calayhi waajib korkiisa inuu ku yahay allaa yansarifa inuunan u gadoomin ilaa can yamiinihi midigtiisa ma ahani yani shaydaan naftaadii waxbaha ka siinin seed wax uga siinee inaad waajib u aragta midig un inaad u baxdo faqad ra-aytu rasuula llahi sal l slama nabigaan arkay akhara insiraafihi can yasaarihi nabiga waxaan arkaya buu yidhi badanaa yacnii gadoomitaankiisa badankeeda can yasaarihi buu u gadoomaya xagga bidix labada xadiid waa iskhilaafeen sow maaha anasna midiguu sheegay ibnu mascuudna bidixduu sheegay lababsiba riwaayada ibnu mascuuda xoog badan sida koowaad waxay tahay ibnu mascuud anas waa uga dhowaa nebiga sal ll l slam hadday noqoto meesha lagu tukanayo waayo ibnu mascuud wuxuu ahaa waa ka weynaa anas rasuulkana dadka siday u kala waaweyn yihiin bay ugu soo kala dhowaa jireen waana ka saxaabinimo horeeyey xagga horma yacni saabiqada iyo xagga cilmiga anas ha u khidmeeya hadduu rabo nebiga laakiin salaada marka la dukanayo guriga lama joogeedan oo waxa usoo dhowaanaya waa uun markaa ibnu mascuud iyo kale waxaa kale oo haddana uu uga xoog badan yahay suddi baa riwaayadan ku jiro dacfi baana ku jira marka midaan kalena midaan midaan ibnu mascuudna bukhaari iyo muslimaa wariyeen laba maaha soo maha marka midda saddexaad waxaa weeyaan inuu bidix u bixi jiray waxaa ku tusaayo nebiga guryihiisa dhanka bidixay ka jireen masaajidka markuu tukado dhanka bidixay jireen marka salaada markuu ka baxo guryihiisau inta badan aadi jiray bidixayna xaggeeday ka jireen sidaana saddexdaasiba riwaayada ibnu mascuuda horeyso ayb waa usoo noqonaa marka warkan uu yihi laa yajcalanna axadukum faa'iidada uu ka bixiyey ibnu hubayra wabihi qaala ahbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala ahbaranaa baqiyatu qaala xadaana azubaydiyu ana makxuulan xadaahu ana masruuqa bna lajdac xadaahu can caaishata radia allahu canha qaalat ra-aytu rasuula اllahi sal l slam nebigaan arkay yashrabu qaa'ima waqaacidan isagoo taagan iyo fadhi wax ku cabayo taagni iyo fadhi wayusallii tukanaya xaafiyan wamuntacilan isagoo kabala-aanaya isagoo kab gashan wayansarifu can yamiinihi wa can shimaalihi midig iyo bidixna waa u baxaayey hadba meeshii uu raba midig iyo bidix meeshuu doono u baxaayey yacnii macnuhu marka bixitaanka qofka meeshuu doono u bixi karaa hal meel inuu u baxaa qasab kuma aha ama sunno gaar ah uma aha ayb baabu lwaqti aladi yansarifu fiihi الnisaءu min الsalaaة waqtiga ay haweenku salaada ka baxayaan baabkan inta aanan gelin insiraafkaanaan wax yar ka akrinaynaa riwaayaadkeeda iyo sida ay kale yihiin ayb hay imaamu lbukhaari saxiixiisa riwaayada anas tacliiq ahaan uu usoo saaray wuxuu yidhi annahu kaana yanfatilu can yamiinihi wacan yasaarihi u fiirso imaamu lbukhaari tacliiq ahaan wuxuu soo saaray can anasin radia allahu canhu annahu kaana yanfatilu anas markau salaada ka baxayo waa u bixi jiray can yamiinihi wacan yasaarihi midigta ee badaxa wayaciibu calaa man yatawahaa aw tacamada alinfitaala can yamiinihi qofka midigta xaggeeda u baxana waa ceebay jiri marka hadda tan miyay waafaqeen middaan hadda yah ibnu mascuuday waafaqeen middan nasaa-i riwaayada nasaa-i waa kasoo horjeedaa middaan imaamu lbukhaari tacliiq ahaan ou anas uga soo warinayo uma asnada alimaamu lbukhaariyu musnad ahaan haddana wax u keenay can cabdillahi bni mascuud xadiidkan oo hadda aan soo qaadanay anas marka qowlkiisii hore xadiidka yacni nasaa-i noo yaalla annaga ee riwaayada nasaa-i wuxuu anas yacnii tacliiq ahaanta middan uu bukhaari uga soo saaray waxay khilaafsan tahay riwaayada nasaa-i musnad ahaan oo usoo saaray waxayna waafaqee xadiid ibni mascuud marka waxaa iscaaridaayo iska hor imaanayo riwaayada labada riwaayo nasaa-i uu isdabageliyay midda anas iyo midda ibni mascuud culummada marka laba maslag bay qabaan maslag waxaa weeyaan maslaku tarjiix xaafidka fatxulbaariga wuxuu ku yidhi huma idaa tacaarada اctiqaadu bni mascuudin wa anas rujixa ibnu mascuudin liannahu aclamu waasanu waajalu wakharu mulaasamata lilnabiyi sal l slam waaqrabu ilaa mowqifihi fi salaati min anas waa sheegay intaas wa biana fii isnaadi xadiidi anas man tukullima fiihi wahuwa sudiyu wa biannahu muttafaqu calayhi bikhilaafi xadiidi anas fi lmrayni ayb wa biana riwaayata bni mascuudin tuwaafiqu daahira alxaal oo xujrada qolka nebiga bidix xaggeeday jirtay taana waan sheegay ibnu rajab isaga wuxuu yihi wasudiyu huwa ismaaciil bnu cabdiraxmaan waqad takalama fiihi hayru waaxidin wawahaqahu axmedu wagayruhu wacan yaxyaa fiihi riwaayataani walam yukharij lahu lbukhaariyu bukhaari waxba uma soo saarin ayb maslaga labaad waxaa weeye maslakuljamci in la jamciyo imaamu nawowi baa maray waxa uu yidhi yujmacu baynahumaa waxaa lagu jamcinayaa biannahu sala allahu calayhi wasalama kaana yafcalu taaratan hada wa taaratan hada marba si ayb faahbara kullun minhumaa bima ctaqada anahu lakharu mid walbaana wuxuu soo sheegay wuxuu u maleeyey in nebigu u badnaa sala allahu calayhi wasalam wa inamaa kariha bnu mascuudin ibnu mascuudna wou kahday wuxuu kahday waxay tahay an yuctaqada in la ictiqaadiyo wujubu linsiraafi can ilyamiin midigta in loo baxaa waajib inay tahay sidaas in la ictiqaadiyey ayuu diiday sidaana marka waa loo jamciyey ayb faa-iido kale marka ibnulmunayir isaga waxa uu yidhi waxaa laga qaadanaa aharka ibnu mascuud fiihi ana almanduubaati qad tanqalibu makruuhaat waxyaabaha manduubaadka waxaa ku sugan inay makruuhaad noqon karaan waa goormo idaa ruficat can rutbatihaa shayga sunnow ahaa darajadiisa haddii laga qaado waajib laga ictiqaadiyo waa isbedela nacam waayo bidcaaba ka dhalan kartaba meeshaas idaa ruficat can rutbatihaa liana atayaamuna mustaxabun midigaysigu waa sunno fii kulli shayin ay min umuuri alcibaadati laakin lamaa khashiya bnu mascuudin markuu ka cabsaday an yactaqiduu wujuubahu inay waajibnimo ka ictiqaadiyaan ashaara ilaa karaahatihi waaba karaahadeedu ishaaray marka oo marka wuxuu leeyahay midig un inaad isu laasimisaan iska ilaaliya shaydaan baad naftiina wax ka siinaysaani iyadoo midigtu inay khayr badan tahay haddana la ogyahay sababtaa wuxuu diidayaa waxaynan ahayn in loo maleeyo ooda qofka uu iskuba waajibiyo saxaabada kale abuubakar iyo cumarna sidaasoo kale waa qabeenoo mararka qaar ayay waxay iska dhaafi jireen udxiyada ay ka tegi jireen ayagoo awoodo si ay u tusaan inay sunno tahay cibaadaadka marka rutabkooda in la ilaaliyo aaday muhim u tahay alwasiiru bnu hubayra kitaabkiisa ifsaaxa alifsaaxu can macaani sixaax wuxuu ku yidhi kitaabkaas marka aljamcu bayna saxiixeynku sharxaa xumeydi ifsaaxabu marka wuxuu ku yidhi wa fii hada alxadiidi xadiidkan waxaa ku sugan maa yadullu wax ku tusaayo calaa ana ashayطaana shayطaanku yusawilu lilaadamiyi aadamiga inuu u qurxinayo ashyaaءa waxyaaba fii cibaadatihi cibaadadiisa dhexdeeda ah tuuhimuhu minhaa taas oo markaa moodsiinayso ziyaadata ataxaruji yacnii isdhowrid ama yacni taxaruj aad u badan oo zaa'id ah markaa moodsiinayso fayanaalu shaydaanu bidalika shaydaanku marka kaagaas buu marka insaankii waxbuu ka gaarayaa liannahu inamaa yaqsidu shaydaanu shaydaanku wuxuu ula qasdayaa bilcabdi addoonka an yaziiqa can sanani sharci sharciga duruqdiisa iyo wadooyinkiisa inuu ka leexdo unbuu rabaa walow shacratan tin wax la eg baha ahaadee marka faidaa duyiqa calayhi haddii shaydaanka lagu la ciriiriyo washudida lagu adkeeyo qofku markaa yacni waxaa weeyaan waa ka badbaadayaan fa kaana min fiqhi cabdillaahi cabdullahi bn mascuud fiqigiisa waxaa ka mid ahayd an qaala dalika inuu sidaa yidhi washaddada alwasiyata binuuni tawkiid wasiyadana nuunu tawkiidkuu ku adkeeyey faqaala wuxuu yidhi laa yajcalanna wahada yuqaasu calayhi waxaa looga qiyaasanayaa kullu maa yuriiduhu wax allaale waxa uu doonayo ra'yu linsaani insaanka ra'yigiisa uu doonayo mimaa laysa bimashruucin oo aan mashruuc ahayn ow amase yara almasnuuna fiihi waajiban shay sunno ah inuu waajib u arko ayaa looga celinaa dardaarankan shayga sunnada laftiisa haddaad waajib ka dhigto adiga laftaadii qalad baad faayaad fahmaysaa shaygan waxaa la rabaa inuu booskiisii uu taagnaado marka hadalka ibnu mascuude uu leeyahay midkiin nafsadiisa shaydaanka yowna waxba ka siinin sidau uga siinayana waa maxay inuu nafsadiisa u arko waajib inay ku tahay salaada markuu ka baxo inuu dhanka midig aado inay qasab ku tahay saan inuu u arko midaasaa marka waxay tahay inuu shaydaan xad iyo nasiib uu siinayo shaydaankuna qofka inuu dhumiyo unbuu ka shaqeeyaa marka quluwiga ayuu un markaa kula dadaalayaa shay sunno ahayo waajib inaad u aragto mararka qaar kugu simbiririxinayaa marna tasaahul labadaasuuna xaqa u dhaxeeyaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslm calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabihi